assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadomarinka godoonsan ee khaza waxaan maanta toosniinah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol iyo sagaalaad oo xidhiidh ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqimo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta soo duulayaasha yuhuudda haddaba aan ku horrayno duqaymaha madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen magaalada beytlaayi ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana duqaymahaasi loo adeegsaday madaafiicda ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah halkii ay jiraan kuwo kaleo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan ciidamada yuhuudda ayaana waxay magaaladani ka geysteen saacadii lasoo dhaafay wax ka badan toban duqeen oo ay ku shahiideen tobannaan ruux oo shacab rayd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwa intaasi ka badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda isla magaaladani ka geysteen xasuuqyo gaaraya ilaa iyo afar xasuuq saacado gudaheed ayaa la warinaya inay xasuuqyadani dhacayn islamarkaana ay shuhado iyo dhaawacyo ku noqdeen dad badan oo shacab rayd ah sidoo kale deegaana dhaca waqooyiga iyo galbeedka magaalada khaza ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta waxaana ku shahiiday duqeymahaas dad badan oo shacab rayd ah kana kooban dumar iyo carruur aan waxba galabsan deegaanka talal hawa ee magaalada khaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuuddu la dhaceen madaafiic waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah kana kooban dumar iyo carruur magaalada rafax ee dhacda xadka ay wadaagaan marinka goodoonsan ee khaza iyo sidoo kale waddanka masar ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqimo kala duwan iskugu jira kuwa xagga cirka iyo sidoo kale kuwa dhanka dhulka ah waxaana duuqimahaasi kala duwan ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah dumar iyo carruurna u badan halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan dhanka xeebta ee magaaladan ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeen ay shuhaado iyo dhaawacyo ku noqdeen tobannaan ruux oo shacab rayd ah deegaanka almawaasi ee dhacaduleedka magaalada khanyunis ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu la dhaceen duqimo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana ku shahiiday duqimahaasi afar carruur oo aad u yaryar halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan duuqimaan ayaana si gaara u abbaaray barakacyaal ku dhaqanaa deegaankani ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay maalintii shalay ku dhowaad afar xasuuqa oo xushlimaha ka geysteen magaalada beytlaayi ee waqooyiga marinka khaza warbaahinta ayaana soo warinaysa in xasuuqyadaasi ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxaana ku shahiiday xasuuqyadaasi in ka badan toddobaatan laba ruux oo shacabreyd ah halkii ay dhaawacmeen kuwa intaa ka badan xasuuqani kadib waxay kooxaha waxiska caabiinta falastiiniyiinta soo saareen bayaan ay caalamka ugu caddeynayaan xasuuqa ciidamada gumaystaha yuhuudda iyo sida ula kaca ay u beegsanayeen dadka reedka ee ku sugan goobaha caamka ee ay iskugu yimaadaan waxaana bayaanka lagu yidhi ciidamada yuhuuddu waxay weli sii wadaan duuqimaha iyo duuqimaha sirsifaynta ay kula kacayaan shacabka reedka ay ku dhaqan waqooyiga marinka khaza sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda laba xasuuq ka geysteen xerooyinka nuseeraad iyo sidoo kale albureej waxayna duuqimaani markaana si toosa u abaareen guryo teero badan oo labada sixira ku yaalo waxaana la soo warinaya in duuqimahaas ay sababeen istishaadka afar iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah iyo dhaawac kuwo kalood u badan si guud ahaan waxaa ku shahiiday duuqimaha iyo xasuuqyada saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza wax ka badan sagaashan iyo lix ruux oo ka kooban dumar carruur iyo waayelo halkii jiraan boqolaal ruux oo kale ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan wararka ayaa sheegaya in ciidamada gumaystaha yuhuudda saacadii lasoo dhaafay ay fuliyeen weeraro kala duwan ay ku shahiideen wax ka badan boqol toban iyo kow ruux oo shacab ah toddobaatan ka mid a dadkani waxay ku shahiideen waqooyiga marinka khaza halkii ay jiraan boqolaal ruux oo kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaasoo iminka lagula tacaalaya dhaawacyadooda qaar ka mid a isbitaalada ku yaala marinka khaza qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu ogolaaday muddada uu socdo dagaalka khaza in caafimaad dibadda loo qaadi karo rubuc ka mid ah labaatan iyo kow kun oo qof oo xaaladoodu liidato afiyeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka yuhuudda ay ka jawaabtay oo keliya afar meelood meel codsigii qaramada midoobay ay ahayn dibadda loo qaada labaatan iyo kow kun oo qof oo u baahan daryeel gaar ah israa'iil waxay oggolaatay daadgureynta rubuc ka mid ah labaatan iyo kow kun oo qof oo u baahnaa caafimaad dibadda ah ayuu yidhi afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay afayeenka ayaa wuxuu sidoo kale walaac ka muujiyey xaniibaadda maamulka yuhuudda isku socodka gudaha khaza iyo inaysan jirin cid ka bixi karto amaba gudaha u gali karto dhulka sida weyn loo go'doomiyey ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana xuduudda khaza ka dhigay meel aan laga gudbi karin iyagoo bishii may iyo ugu dambeysay ee khaza ka go'doomiyeen dhinaca masar oo ahayd meesha keliya u furnayd dhanka kale wargees ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa wuxuu ku waramayaa in gumaadka iyo xasuuqyada ay ciidamada yahuuddu ka wadaan marinka godoonsanee khaza ay dadka ku shahiday boqolkiiba toddobaatan ay yihiin haween iyo carruuran waxba galabsan waxayna midaasi muujinaysaa in ciidamada yuhuud ay si bareera u beegsanayaan goobaha ay dadka shacabka ku badan yihiin sida madaarista maraakiista iyo weliba isbitaalada iyagoona ku gambanayeen goobahani ay yihiin saldhigyo iyo xarumo ay degan yihiin dagaalyahanada waxiska caabinta falastiiniyiinta guud ahaan caalamka ayaana indhaha ka daawanaya waxa xasuuqee ka dhacaya marinka goodoonsane khaza xitaa waxaan midaan indhaha ka fiirsanaya hay-adaha sheeganaya inuu doodaan xuquuqda carruurta iyo haweenka duqimii ugu dambeeye ka dhacay khaza ayaana waxaa badankooda ku shahiday carruur iyo dumaran waxba galabsan wargeyska oo soo xiganaya baadhitaanno ay samaysay hay-adda qaramada midoobay gaaraan xafiiska waxaa loogu yidhi xuquuqul insaanka ayaa waxauu sheegay in maamulka yuhuudda uu gudaha khaza ku dilay boqolkiiba toddobaatan carruurtii iyo haweenkii halkaasi ku noolaa weliba isagoo isku muujinaya in dagaal uu kula jiro kooxaha waxiska caabinta falastiiniyiinta ugu dambayntii kooxaha waxiska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay weeraro kala duwan ay ka fuliyeen meelo badan oo ay ku sugan yihiin ciidamada soo duulayaasha yuhuudda xilli ay sii xoogeysanayaan dagaalada u dhexeeya kooxda waxiska caabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ee duulaanka gardarada ku yimid marinka godoonsane khaza waxaana inta badan weerarada iskagu hor yimaadeen ciidamada saynada yuhuudda iyo sidoo kale kooxaha waxiska caabinta falastiiniyiinta jab xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada cadowga yuhuudda dagaalyahanada waxiska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay weerar xoogan ku qaadeen fadhiisanaya ciidamada yuhuudda ku leeyihiin waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda sidoo kale waxay wararku sheegayaan in ciidamada waxiska caabinta ee weerar qaansi ama shisha ay ku dileen askari ka tirsan saayanada yuhuudda xilli uu ku sugnaa dhismo ku yaala deegaanka al khasnadaar ee ku yaala waqooyi galbeed magaalada khaza goobta ayuuna ku qurbaxay askariga kadib markii ay haleeshay rasaasta sidaba laga dheehan kara kilib yaroo lagu faafiyey baraha bulshada askariga la toogta ayaana dhulka ku dhacaya sidoo kale waxay ciidamadu waxiska cabinta falastiiniyiinta weerar toogashaha ku dhaawaceen labo ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda xilli iyaguna ahayeen kuwa ku sugan isla magaalada khaza sida ay sheegteen guutada alqasaam waa garabka milatari ee kooxda waxiska caabinta falastiiniyiinta dagaal aadu xoogan ayaa wuxuu sidoo kale dhex maray ciidamada yuhuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada waxiska caabinta falastiiniyiinta waxaana uu dagaalkan adag ka dhacay bartamaha marinka khaza waxaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dadka ku dhaqan bartamaha ay sheegayeen inay maqleen dhawaqa hubka darandooriga u dhaca iyo gantaalada isweydaarsanayeen labada dhinac waxaana halkaasi looga itaalroonaaday oo khasaare xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta gelankii dambe ee maalintii shalay beegsadeen wax ka badan lix gaari oo ah kuwa gaashaaman bariga xerada albureeji ee bartamaha marinka khaza waxaa laga soo tibinaya in ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta ay ku burburiyeen gaadhi ka mid ah kuwa gaashaaman xilli uu ahaa mid isku dayay inuu halkaasi galo dhibaatooyin iyo weerar asaaseenna uu ka geysto waxay sidoo kale shaaciyeen guutada alkhasaam oo ah garabka militariga kooxda waxiska caabinta falastiiniyiinta inay dagaalyahanadooda beegsadeen labo ka mid ah gawaadhida loo yaqaana cagafcagafta ee isticmaalaan ciidamada gumaystaha waxaanay sheegeen halkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in badan oo ka mid ah ciidamada soo duulayaasha yuhuudda magaalada beytlaaya waxay sidoo kale ciidamadu waxiska caabinta falastiiniyiinta ku beegsadeen gaadhi kale waa midka cagafcagafta waxayna la dhaceen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana halkaasi ku basbeelay gaadhigii iyagoona ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen dhammaan ciidamadii gaadhigaas la soctay deegaan ku yaala magaalada beytlaaya ayay sidoo kale ku wada dagaalameen ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta iyo askarta soo duulayaasha yuhuudda dagaalkan oo socday muddo kooban ayaana waxaa jab xoogan dhabarka loogu saariyey askarta duulaanka ku yimid marinka khaza iyagoona halkaasi ku waayay askariya gawaari badan gaari midka ciidamada xambaara ayay sidoo kale qarxiyeen dagaalyahanada waxiska caabinta falastiiniyiinta xilli uu ahaa mid ku socdaalaya isla magaalada beytlaaya waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kuwaasoo gaaray ciidamadii la soctay gaarigaasi bariga qidaaca khaza talis milatari ayu ciidamada yuhuudda ku leeyihiin ayay sidoo kale dagaalyahanada waxiska caabintu la dhaceen gantaalle kala duwan iyadoonay halkaasi ku sugnaayeen xilligii ay duqintu ka dhacisay askar iyo saraakiil ka tirsan milatariga dullaanka lagu keenay marinka khaza sidaas la mid ah ay ciidamada waxiska caabinta falastiiniyiinta u duqeeyeen xero kale oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin bariga xerada albureeji ee bartamaha dhacda dhanka kale taliska milatariga saynada yuhuudda ayaa waxauu sheegay in laga diliyay askar iyo saraakiil ka tirsan milatarigooda waxaana uu sheegay taliska saynada in askartan lagu dilay iskoorimaadyo ay la galeen dagaalyahanada wax iska caabinta dagaal xooggan oo ay ciidamadoodu ka galeen waqooyiga marinka khaza ayuuna sheegay in lagu dilay hogaamiyaha guutada kafiir iyaduna laba askari oo guutadaasi ka tirsan la soo gaarsiiyey dhaawacyo kala duwan sidaba uu ka dhawaajiyey taliska janaal labiiyo toban oo ka mid a warbahinada saynad yuhuudda ayaa wuxuu ku waramayaa in ciidamada yuhuudda shantii isbuucee lasoo dhaafay laga dilay wax ka badan soddon dagaalyahan oo iskugu jira askar iyo saraakiil dagaalada lagu diliyay askartan ayaana wuxuu si gaar uga dhacay waqooyiga marinka goodonsan ee khaza qirashada askarta yuhuudda ayaa imaanaysaa iyadoo uu jenaraal horeo ka tirsan ciidamada yuhuudda uu sheegay in askartooda ka howlgala marinka khaza ay jabeen islamarkaan aysan ka adkaan karin kooxaha muqaamada falastiin waxaanuu ka dhawaajiyeen hal maalin xitaa ciidamadooda aysan ka guulaysan dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta mar uu ka hadlayay telefishinka maamulka yuhuudda ayuu sheegay generaalkane howlgabka ah in ciidamadooda ay iminka wajahayaan xaalada adag iyagoona ay ku adagtahay in halkaas ay ka soo baxaan wax niyaddan uma hayan ayuu yidhi dagaalka ay kaga jiraan qidaaca khaza ninkan magiciisa lagu sheegay isxaaq bariig islamarkaan ahaa jenaraal horeo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa dhaleecin kala dullaacay ra-iisul wasaaraha maamulka saynada yuhuudda dhigiyacab netanyahu waxaana uu sheegay in ammaanka yuhuudda uu siyaasadeeyey islamarkaanuu wasaarada dagaalka u dhiibay qof aanan u qalmin oo aan ka soo bixi karin jegadaasi iyo booskaasi loo dhiibay netanyahu ayaana xilka uu ka qaaday wasiirka dagaalka yuwaaf galand u dhiibay wasiirka arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo israa'iil kandes